waxaanu aragnaa doorta ninkaan haddii magac lagu lahaan jiro waa raggii berigii horeydaai horeeye halkaasa noqday buu ahaa waxaanu aragnaa inaanu ku hurdownay ilaahayna wuu ogayey ummaddiina waa ogtahay annaku soomaali weyn baanu doonaynaa sankii soomaaliyeed kala baqanay inaanu isku keena ayaanu doonaynay markii aanu ku aanu twenty june aanu anaku qaadanay afar saaciso dawlad baanu hayn marka felsuaynk isku darsanay isku darsi wuxuunoo wuxuu nooga kacay wataa maantana taagan wananka maanta eedaad ku jira ee yaabsan ee aanu nimankii aanu nasgaranayn dadku way kala noqdaan suuriya iyo ciraaq suuriya iyo masar bay isku darsadeen way kala noqdeen laba dowlad oo carbeed oo walaalaa bay noqdeen waxba ismay jiideen bal waxay noo jiidanayaan mar haddii aanu tasaro weynay oo dagaalo dhaceen oo dhaawacaygu weli joogo oo dadkii dhaawacay weli gurihii noo jiifaan oo wixiina lagu sameyloogaa oo aanay marnaba naga suurtoobayn inaanu soomaali weyn damba ku noqono inay waxa u ekayd soomaaliya maanta inuu farmaajo ku dhawaaqo shalay inuu yidhaaho walaalahayan waanu fasaxnay nimankaa waqooyiga waanu fasaxnay brig somalilan loola jiray dad walaalo saara baan taasaan ku sugayna laakiin wax kaloo aana ku ka sugna koonfureed waxaan u aragnaa wa hadal iska yidhi waxaan u aragnaa inuu noo giraan oo yidhahaan dadkaa walaalaha midownay mar haddaynu sasaran weynay dad walaalo taara noqonna intaasaan ka doonaya wax kaloo annakana meelaa u jiraan wadahadal iyo wadahadal waan waan waanu quusanay waanu quusanay somalilaanta ilmaha yar ee soconaya iyo ka weyn ee siyaasiyiinta sidaasoo kale waa isku rayn waanu ka ka qancnay soomaali waanu ka qancnay weliba inaanu dawladdeedaas inaanu anaku taayadaa haysano ayuubaan doonayna war maxaa jabuuti u doolan weyda jabuuti soomaaliya meel ahayn dalka soomaaliya meena ku jirin weli lagama noqon hil walaaba ula baxdeen maxaa uula bax annaka maxaa maxaa noo gooyey maxaa maxaa nagu kalifay inaad annaka naxariisataan orkay jabuuti ba qabsada markay jabuuti soo midaysataan ee ay ogaadeen iyo waa tan imika orka ra-iisul wasaarahan waabu la midoodaan ee rabbi la midoodaan annakasa ugu dambaysaa noqonin hadday dhacdaba hadday dhacdaba xidintaasi intabeesili way khas oon ku khasaaraada waxaan ku yidhi waa hadal meel lasiiri ordoo soomaali weyn haddaan doortaa jabuuti la hadla jabuuti baa xoole ordoo la hadla wada hadla maxaa anaka maxaa anaka nagu maxaa nooga ceeb baasood baa ayaa madaxa iga ka qodisaan orkay jabuuti waxaan ku jiraa farmaajo waxaan ku leenahay farmaajo orkay jabuuti orkay soomaali weyn kasoo aasaan soomaali jabuuti waa dawlad iyo idinkuna dawlad baa jiri orka kasoo aasaaso balooto dalkii soomaaliya halkaa ka taya waxa laali waxaan waan waan ka tegaynaa ma jirto aan ahayn walaalayaal dad saara ay noqono hadda hadalkayga dad saara ay noqono oo walaalo oo isku soo gurmada oo isku oo isku isku tallaaba oo xuduudkooda siduu ka dhexeeyo oo siisaba kala qaada sida imaaraadka iyo cumaaniya iyo iyo iyo iyo marista oo kale noqono laakiin wax kaloo nameedaa ma jiro ta kale haddii la laba dowladood isku darsaday suuriya iyo ciraaq suuriya iyo iyo iyo masarba mar horna waa ku yidhi waxay laba dowladood carbeed walaalaaba haywskaba waa way kala noqday waa laba dowladood iminka taama marka walaal waxaa annaka nimankan lagu lagu bayaamiyey waa waa waa waa waa alhume ilahay lagu soo alhumay waa dad waa waxa nalagu xisaab nalagu xisaabinayo wiya